بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا تجلسا عند المجادي لساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر ومن راد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حامله حصر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر وخذ وصفهم عن صاحب الشارع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عادهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائق ذعر فذو الرافض منصوب إلى الشرك عادل عن الحاق ذو بهت على الله والنذر وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويريدهم ما أحدثوا من مقالهم لذا ذات لهب لا تبقي ولا تذر وأبراء من سنفين قد لوعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وما قاله جهم فحقا ضلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر وجعد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله قال الناظم رحمه الله ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر ولا تجلسا قفه سنقائه هل فريسا أو هل فريسا عند المجادل متك دوذي oo diinkan ku murmaayo ku doodayaay agti saacatan ay qadran min azaman wax yar oo zamankaada kamid ah agtiisa ha fariisan qof mujaadil ahoo alladii yujaadilu bilbaatil xaq xaqdarro ku doodayaahi agtiisa saacadna ha fariisanin maxaa yeelay facanhu midkaa mujaadilka xaggiisa ayuu qad zajara uu zajriyey rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allah ayaa zajriyey min qablu horay qad zajara wuu zajriyey uu ka reebay in la ag fariisto qofka mujaadilka ihi nabiyullaahi maxameda hore u reebay oo dadka uga reebo uga sajriye ha ag fariisanin agtiisa saacad iyo daqaa'iq ha fariisanin weeyaan marka musanifka halkan wuxuu kaga hadlayaa dadka ahlukalaamka la dhihi jiray وأهل الأواقع أهل الأهواق أما أهل البدع أو المجادلين بالباطل باطل كدود كواس مرنها الله فريسن أكتوذة الله فريسن بولي مجادلة مد الديدين هي ومد باطل كأه oo wax nafci ah oo qofkan adduuni aakhare ka soo galayahay oonan jirin inuu taa ku doodo ayaa la diidan yahay maxay la quraanka uu ku badantahay aljidaal bil baatil oo Allah subhanahu wa ta'ala uu naga reebo dadka mujadala bil baatil ka sameeyay ee baatilka ku doodana amaan yaani inuu ilaahay yaani maarta uu caayay oo aan la amaanin way ku badantahay quraanka uu ku badantahay شارحنا او زنجاني شيخ الناظم كلفتيس شرحيسنا aad buu ugu soo guuriya aayadahaasi waxa kamida Allah uu leeyahay fi surati Ghafir markuu kufaarta oo mujadiliin bil baatil oo ka hadlay wajadalu bil baatil liyudhidu bihi al haqq fa akhadtuhu fa kayfa kan iqab waxay ku doodeen baatilkii maxay ugu doodayaan xaq inay ku tirtiraan oo ku simbir rixyaan ku ay doonayaan marka kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waan qabtay waanan ciqaabo ciqaabkayga baa ku degay weeyaan wuxuu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala fi surati al-kahfi wama nursilu al-mursalina illa mubashirin wa mundirin ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا يعني الله رسوشاس ayagoo mubashiriin oo dadka raaca jannada ugu bishaareeyo cidda maaragtay diidana cadaabka uga digayso ayay rabbi u soo diray ayagoo labadaas sifo wato bishaara iyo nadaara cadaabkana ay ka digaan jannadana ay ku bishaareynayaan markaasuu wuxuu yidhi wayujaadilu aladiina kafaruu bilbaatil liyudxiduu bihi alxaq waxay ku doodaan kuwa kufaarta ihi baatilkay ku doodaan xaqdarrada waxaanan xaqa ahayn say xaq u tirtiraan oo san birrixyaan u baabiiyaan marka maxay la sifadooda ilaahay wuxuu yiri innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultan ataahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighin waxa qalbigooda ku jira waa kibir oo xaqayna raacan u diidan weeyaan kibirkaasna ma gaarayaan weeyaan nabigeena kaleey salaatu wasalaam ahadiis badan ayuu uga digaa al mujadalatu bil baatil in baatilka lagu doodo oo qofka uu ku doodaahi nabigeena uu ka digay sallallahu alayhi wasallam alayhi aad iyo aad ayuu maartay oo uga digay saxaabadiisa waxay yaani imaam at-tirmidhi fi sunanihi uu ku warinay bi sanadin hasanin wuxuu leeyahay nabiga ayaa wuxuu ku soo baxay saxaabadiyo ama qadarka ka sheekeynayo ama se nujuumta iyo falaga iyo waxaas ka sheekeynayo ku doodayo ayuu arkay markaasuu faqadiba nabiga waa carooday sallallahu alayhi wasallam alayhi markuu ka xanaaqayna fakaanama qufiya fi wajhi ar-rumman yaan hab ar-rumman geedka rumaanka la yiraahdo in wajigiisa lagu dhuftay baad booda soo wajigiisa u guduutay aad uu uga carooday markaasuu faqala lahu munkiran asagoo ku inkirayba wuxuu ku yiri abi hada umirtum am li hada khuliqtum matana laydin amray inaad maaragtay baadil ku doodaan iyo qadarka ka murantaan mise kan baa laydin abuuray sidaa muranka miyaa laydin abuuray alam anhakum can hada miyaanan idinka reebin hadda ka hor weeyaan ayuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam xagga qadarkana sida maalan alimaam yani tabaraani uu ka warinayay fi lkabiir bisanadin xasanin wuxuu leeyahay idaa dukira alqadaru faamsikuu hadii qadarka ilaahay la sheego laga doodo ka afaysta daatiin idinka muslimiinta wayda dhukira an-nujum famsiku hadii xidigaha iyo wax la midka iyo cilmi falaga iyo waxaas laga sheekeeyo oo geyba laga waramaya leeyahay ma ahan barashadooda kaliya ma aha yaani xidig hebel haduu xidig hebel la tago sharba iimaanayso khayrba iimaanayo rooba da'ay abarba iimaani wa geyb laga waramo waxa wax geybkan ilaahay ba iska leh qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghayba illa allah alla kaliya waxa maqan yaani og weeyaan marka hadii laga sheekeeyana faamsiku ka har oo ka afaysta weeyaan wayda dhukira ashaabi faamsiku saxaabadayda hadii wax laga sheegana oo la caayo ama wax laga sheegana haraacina ka joogsada saxaabada waxba ka sheegina buuliye marka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam axmed iyo tirmidi ay warinayeen ibnu maaja ibn abi caasim aimadaasoo dhan ay soo saareen wuxuu leeyahay yacni rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal dad ma dhumaan markii hanuun la siiye dabadeed ilaa waxay ku dhumaan jadal iyo murana la siiyaa masaa'ilaa laisku qabsanaya maantana laga wada dooday qofka waxaa laga yaabaa intisaar linafsihi inuu sameeyo naftiisa u gargaaro baatil inuu ku dhaco marka jadalku wuxuu keenaa baadi buu keenaa iyo muranka oo xaqdarrada lagu doodo weeyaan cumar bn cabdilcasiis wuxuu dhihi jiray sida imaamu daarimi bisanadin saxiixin uu kusoo guurinayo man jacala diinahu haradan lilkhusuumaati akara tanaqula qofka diinkiisa yacni ka yeelo maaragtay waxa lagu shiish barto kabdhoodka la yidhaahdo oo kale ka yeeshaahi waxa weeye akara tanaqula yacni qofka diintiisa oo muran ka dhigo maantana ka murmaayo guurguuridiisaa badan maanta madhabkaanuu aaminsan yahay barri madhab kaloo aaminsan yahay saada madhab kaloo aaminsan yahay diin haabitoo ku sugnaanaya lama arka weeyaan walidaalika ayay salafkeenna ridwaanullaahi calayhim aad ayay uga digi jireen cumar bn khataab oo kale waxaa laga soo guuriye oo odhan jiray maa jaadala mujaadilun ilaa bilbaaili qof doodaahi ma jiro ilaa baatil unbuu ku doodaaye wax kale kuma doodo sidaasuu dhihi jiray wayna ka reebi jireen salafkeenni ridwaanullaahi calayhim yacni sheekha la yidhaha muslim ibnu yasaar muslim ibnu yasaar wuxuu dhihi jiray sida imaamu daarimi uu soo guurinayo imaamu alaajuri ibnu batal cukburi sanad saxiixa intaasoo a'immadaasoo dhan ay ku soo raraan wuxuu dhihi jiray iyaakum walmiraa'a iska ilaaliya idinka iyo murankan idinkala digaya oo diinka lagu murmo maxaa yeelay fainaha saacatu jahli اlcaalimi yani wabiha yabtaqi shayaanu zallatahu saasuu dhihi jiray wuxuu odhan jiray muranka iska ilaaliya oo ka joogsada maxaa yeelay waa saacadda oo qofka caalimkaa jahliga uu ku dhaco wey markuu muran galo jahli buu gelaya waana midda uu shaydaanku doonayo inuu caalimka ku simbiririxiyo uu doonayo weeyaan marka jidaalka aljidaalu bilbaail marna lama ogola maxaa yeele wuxuu kugu xambaarayaa qofka in uu markaad muran gasho oo aad yacni diinkan ka muranto wuxuu ku gaarsiinayaa marka dambe inaad adoo xaqa arkaayo aad ka hormariso naftaada sida ugu gargaari lahayd qofka khasmigaadana sidaa u ifxaamin lahayd walow xataa hadduu xaq isagu la yimaado waxaad dhici karto inaad ku radiso ama ku inkirto amase yacni aad ta'wiiliso oo ta'wiilaad baatila aad la timaadaa imaan karayso weeyaan marka aad iyo aad qofka inuu iskaga ilaaliyo muranka ayaa la arkaa ayaa la dooni weeyaan shiikheenna wuxuu noo soo guurinayaa yacni bilaal ibnu sacdin yani sacadkana waxaa bilaal aabbihiina waa saxaabadiibuu saxaabi buu ahaa wuxuu leeyahay idaa araada allahu biqowmin suu'an allah hadduu dad xumaan la doono aqlaqa canhum baaba alcamali shaqadii iyo cibaadadii iyo khayrkii iyo cilmigii barashadiisii iyo faafintiisii yacni baabkeedii baa laga xiraa wa fataxa calayhim baaba aljadal muran baabkeedna waa loo furaa marka qofka khayr ilaahay la doonana cagsigeedu waxa weeye baabka murankaa laga xiraa markaasaa baabka camalka loo furaa marka sidaasaa la rabaa inuu qofku ka fogaado waxyaalaha muranka la yidhahdo salafkeenna waa diidi jireen xasan basri raximahullah ayaa nin u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi yaa abaa saciidin waa kunyada xasanulbasri wey yaa abaa saciid buu yidhi tacaala xataa uqaasimka kaale buu yidhi aan kula murma aan kula doodeen muran baan rabaaye kaale buu yidhi diinta aan ka wada doodno xasan basri hadalka waa u soo gaabiye wuxuu yidhi amaa ana faqad absartu diini aniga diinkayga waan ogaha waa ii cadyaho waan aqaanaa buu yidhi fain kunta qad adlalta diinak fadhab faltamishu buu yidhi aniga diinkayga waa ii cadyaho waan haystaaye haddii diinkaadii aad dhumisay adiga ordoo raadsa buu yidhi jadalka ku raadsa ku doono ani muran iyo dood hayla imaanin saasuu dhihi jira wey marka waxaa la rabaa almujaadala bilbaail inuu qofku ka fogaado iyo waxaan nafci u keenaynin amaa markii jadalkan uu yahay mid oo aad xaq ku sugayso oo aad qofka ugu cadeynayso khayrka iyo xaqii aad ugu sheegayso uusan munkarna uusan ka dhalanaynin waa la ogyahay waa mid ilaahay uu leeyahay wajadilhum billati hiya ahsan billati hiya ahsan xaaladda wanaagsanayd oo wax xumaanana aysan ka iimaanaynin munkar uusan ka dhalanaynin zayq iyo dalaal iyo aayaad la inkiro iyo uusan ka iimaanin iyo xadiis la inkiraay oo qofkaas aad ku ugu cadeynayso xaqa waa lagu ogol yahay inaad kula doodo weeyaan billati ahsan bal rabaa weeyaan marka sidaas uu sheekhu beedkan mujaadalada uu nooga xiray weey wala tajlisan hal fariisanin عند المجادل كي دودي أكتي هفريسا أو هفريسا ننت ونون التوكيد الخفيفة واتغانا لبجري لقوع لي مركي خفيفة تاي فقيل هذا مركي تاينا صدح جري يعني للق بي ودكتي ولا تجلسا هفريسا أو هفريسا عند, عند المجادل كي دودي أكتي ساعة وقتنا هفريسا ساعة لو مجيدو يعني لحظة كي دقيقة ما هنا وقدر من الزمن حتى يوصل وقت كان قادم بهاللوجيده فعنه مدكاس مجادلك آه أيو رسول الله رسولك الله قد زجر أو ريبي من قبل هري أو كريبي دتك كدعي وحوير يا الله لفريسان مجالسة ذكتك بويري ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر ومن رد قفك رديه أو عليونا أقبل أخبار النبي النبي وركيسة عليه الصلاة والسلام إيا حديثيسة أنا أقبل مقدما حال كونه مقدما mid hormarinayo isagoo ah liqaatirihi waxa asaga qalbigiisa ku soo dhaco aqligiisa iyo garaadkiisa ka hormarinayo akhbaartii nabiga ka hormarinayo kaas wuxuu leeyahay daaka midkaas akhbaartii radiyay ahadiistii nabiga radiyo aqligiisa wuxuu ku soo dhacay khaatirkiisa ku soo dhacayna ka hormariya imru'un qof weeye kaasi ما له بصر أي ليس له بصر أنا الوح أرق لهي وأنا إن دلأوي وإن دولوي كاسو كالمركة كفقو دينها كقادن وإن دلأي حيويا يعني أعمى البصر والبصير وسيد أو وإن دلأي قلبك وأولئي هي إن دهنا وأولئي هي وحفا إذاه حق أو أركي أما أفهمي من مجرتويا ماشي مركة وحو مسنفك كحد لياه قف هذا أركتو caqligiisa ka hormarinayo nusuusta hadaa aragtaay waa qof acmal basar wal basiira ah ka fogow waxna ha ku darsanin weey kaas oo kale ka fogow weeyaan maxaa yeelay yaani kitaabkeeni yaani diinkeenan anaga oo quraanka iyo xadiista ihi mar hadii aayada quraanka iyo oo qofka loo sheego xadiis saabidana inta loo sheego oo tuuro oo uu yiraahdo maye waxaan ka hormarinayaa dawqayga iyo aqligayga iyo garaadkayga ka hormarini qofkaas oo kale wax uu faa'iido leeyahay malaha ka waa qof in doola ah ka fogo waka kuwa marka waxa arkaysa dhahayo ahadiista nabiga xagga naga dhig quraanka maartay aan ka wada hadalno oo hadda magac quraaniyiin la yiraahdo la baxay adduunyadana ku soo fidayaan inkastoo hore u jiri jireen waxa la yiraahdaa asalkoodu waa afraaq mu'tazila la yiraahdo mu'tazilada qolada la yiraahdo oo arki doono sheekhu ka sheekeyn doono awlaadeedii way caruurtoodii way marka qoladaas ayaa waxa jiro oo sunnada nabiga halka inta dhigo waxay ku leeyihiin quraanka kaliya aan ka wada hadalno macnihiisu waxa waa quraanka mar rumaysnaba haduu quraanka rumaysiyo sunnada ma diideen maxaa yeelay sunnadan waa sharaxa lilkitaab وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون مركا وحوى القرآن كان بسنة أنا عدين يسو نبي حوير ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه قرآن كيبان لإسيئي وحلا مد أهو سنة أهوي ولا بوحيوي ننكي مد إنكرو مد كالقاتاي كان كلام الرميسنا وبنتي ويا مركا dadkaas yaani hatta hadda Nairobi bay tashwiish ku wadeen ummad badan bay wareeriyaan waa la ogyahay way jiraan waana marka fiirisid dad diin la wayaalayba markooda hore u ogyihiin qofka qofka ku kadsoomaya ma garanayna runtii kaas oo kale to iyo wax la midka wax faafinayo diin iyo aatharba kaba muuqata weeyaan marka sidaa darteed waxa weeye kuwaas oo kale waa dad in dhala ah dhageysan ahadiista nabiga inkiray naga dhigay kuleen xagga adiladeedu waad ogtihiin quraanka inuu sunnada shaarixa u tahay ilaahay quraanku wuxuu ku yiri waaqimu salaata salaada ooga baa leeyahay salaada ma ka helaysaan quraanka ma laga soo helaya in asarka afar ragca yahay duhurku afar ragca yahay maqribku saddex yahay cishuhu afar yahay salaada subaxina laba ragca tahay quraanka ma laga soo heli maya ma ku jiro nabigeena noo cadeeyay calayhi salaatu wasalaam duhurkii casarka in la siraysto maqribkii cishaha iyo salaada fajrkana in lala jahraahi xagee laga soo helaya quraanka ma laga heli maya sunnada nabiga laga helay calayhi salaatu wasalaam wahakada way tira badan zakada ilaahay wuxuu yiri waatu zakata zakada dhiiba baaliye zakada miqdaarkeeda meeqay ku waajibtaa nisaab ma u baahan tahay yaani hawl bay u baahan tahay sanad inay ka soo wareegto sunnada intaas oo dhan la kugu cadeeyay weeyaan wahakada wax kasta kulligeed waad ogtay sunnadu waa shaarixa lil kitaab qofka sunnada nabiga inkiro oo diidana waxa uu qof quraanka laftiisa aan rumaysnayn weeyaan mar rumaysna quraanka mar hadduu sunnada diidayo ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حصر وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والعشر ولا تسمع عنها الدقيسني قفه صنقائه أهل صنهائه داعي الكلام علم الكلام كمدك ضدك أبويره وفلسفة إيه واحد دين ضدك اللي قدقه وباطل كأهه يعني كان ugu wacayahi hadhageysan daacigaas hadhageysan maxaa yeelay fa innahu midkaas ilmu kalaamka dadka ugu yeera aduun adaway lahada diin diinkan ayu adaw u yahay diintan oo ilaahay nabiga maxamed u dhii u soo dhiibay ayu adaw leeyahay xasara wuu noogay oo waa uu daalay an hamlihi an hamli hada diin diinkan qaadistiisa oo qaadana oo soo xambaaro ayuu ka noogo ka daalay weeyaan marka kaas oo kaleeto marna ha dhageysan wa asxaabuhu ilmu kalaamka dadkiisu damiirka asxaabuhu ku jira ilmu kalaamka aanu cilinayna asxaabu ilmu kalaami wa asxaabuhu ilmu kalaamkan dadkiisa oo ku shaqaystaayo ahli bidacayhi qad abdacuu way bilaabeen oo waxbay la yimaadeen ابتداع في الدين اللي يمادي وحصب بيدين اللي يمادي وتنطعوا ولي بهدنا تعمق بي سميون وحد قدبين ويان تنطع اللي يمادين ويان ويفقادين ويان التنطع وحل هذا والتعمق والتكلف أيا لي هذا wax aanan diin ahayn isku kallifeen markaas ku xeel dheeraadeen oo qulubi ku sameeyeen weeyaan ya asaasi sameeyeen وجازوا مركاسي تلابين أي قدبين حدود الحق حق الله يا رسولك أي نوجدين سهدمه سبي تلابين بالإفك مسبذات بين كتلابين إيه والأشر قوق إيه كبر أي كتلابين ويا تاسي كتلابين ويا meesha marka wali cilmu kalaamka dadkii ka shaqeynay ahlul bid'a aha oo ahlul ahwaaga aha ayay ka hadlayaan oo darsigeennii hore aanu ku soo sheegnay dadkii cilmu kalaamka umrigooda ku dhumiyay aakhir umrihim nadaama inay la yimaadeen iyo xayra wareer iyo maaragtay shalayto ay ka shalaynayaan waqtigoodii ay ku dhameeyeen aan hore uga soo hadalnay weeyaan marka qof cilmu kalaamka yaani ka hadlaya haddii aad aragto ha dhageysanin sidii salafkeennaba ridwaanullaahi calayhim ay uga tegi jireen oo aynan u dhagaysan jirin way ka tegi jireen mana ayan dhagaysan jirin saasoo kale adna lagaa rabaa ha dhagaysan markuu tafalsuf iyo balaayo ka hadlaya iyo bidco oo watahay marna ha dhagaysanin wuxuu shiikheena noo soo guurinayaa ahaar aad u tiro badan buu shaarixa noo soo guurinayaa wuxuu leeyahy maxamed ibnu siriin oo taabicigaa taqaanaan ayaa laba nin u timid oo min ahli ahwaa ka tirsan dadka ahlu bidca aho ayaa u yimaadeen waa ninka taabiciga weeya markaas waxay ku yiraahdeen ya aba bakrin nuhaddithuka bi hadithin hadith nabiga ka sugnaadan ku sheegaynaa bi yiraahdeen aan ku waramayna nabiga kaleey salaatu wasalaam hadithkiisii miyaa diidi kartaa maxamed ibn sirin wuxuu yiri la la ana labada nin oo yaqaana ma yabo yiri hadith nabiga ay sheeginina markaas ay yiraahdeen fa naqra'u alayka ayatan min kitabillah hadii hadithkina kugu akhrina aadiiday aayad kitaabka ilaahay kamid aan kugu dul akhrinayna markaas uu asaga yiri laabu yiri may hatta aayad quraan ay ugu dul akhrinayna markaas uu wuxuu raaciyay taabicigaas jaliilka ahi taqumaani anni wa illa qumtu fadhiga ayaad iiga kacaysaan waa iga tagaysaan ama anaa fadhiga idinkaga kacayo ma wada fadhiisan karna buu yidhi na kala wada buu yidhi labadiina waa iska istaageen waana baxeen markuu ka diiday inuu aayad iyo xadiid labada midna uu ka dhagaysto ayuu ka ayuu maaragtay yacni maaragt bay ka tageen weeyaan markaasaa dadkii la joogay maxamed ibnu siriin ayaa waxay ku yidhaahdeen maa kaana calayka an yaqra'a aayata maxay tahay dhibka aayad qur-aan haddii lagugu dul akhriyo ay kugu akhriyaan maxay tahay dhibka maaragtay dushaada ahi waa sidee bay yidhahdeen markaasuu hadalkan ku jawaabo wuxuu yidhi qaala inii karihtu an yaqra'aa aayatan fayuxarifaaniha fayuqira dalika fii qalbii waxaan ka cabsanayaa buu yidhi oo nacaya inay aayad aayad igu akhriyaan qur'aanka ah oo markaas ay taxriifiyaan oo macnaheedii ii beddelaan qalbigu waa iska miskiine taxriifkoodii marka ay beddeleen qalbigayga oo ku sugnaado taa ayaan diidanahay أثركاس الإمام اللالكائي أي في في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أي كسو ساراويا وحلم إذا مركم لما دقيست أهل البدع هذا قيسني وركوذ لأن قلبي هو ضعيف قلبي كان قلبي ضعيف هو طاووس بن كيسان ويسينا تابعي هو تقرن إيسان وويل كيسو إبراهيم لي هذا أو لجره أي وحا صومر من أهل البدع كمد أهل الهواء كمد أهل markaasuu inuu la hadlabuu damcay markaasuu taawus wiilkiisa wuxuu ku yidhi ibraahiimow adkhil asbucayka fii udunayka labadaada farood dhagahaada geli buu yidhi ha dhagaysan ninkan markuu hadalkii bilaabay ninkii mubtadica hadalkiibu iska bilowday hadalkii markuu bilaabay ayuu taawus wiilkiisa fiiriyey markaasuu yidhi yaa ibraahiimu ushdud dhagaha si fiican ugu geli buu aad u geli si aad ninkan u maqlin ku adkee hatta la yasma minhu wala kalima si uusan hal kalima hatta uga maqal ayuu wuxuu yiri ku adkee dhagahaada buu yiri maarta marna ha dhageysan mubtadi'a marka qofka mubtadi'a ah ahlu bid'a ah dalaalka ahlu dalaalka ah lama dhageysto lama fariisto wax laga ma qaato waa laga dadka ahlu sunnaha dadka way ka ceyrin jireen waa ay ka ceyrin jireen weeyaan maxaa yeelay qalbigan miskiin waa waxa arkaysa qof iska mustaqiim oo iska fiican saa darteed marka qofkii miskiinka ahaa waa dabagelaya wuu raacaya weeyaan marka marna lama ogola sababta dadkan cilmulkalaamka dadka looga digayo waa maxay ahlu bidca looga cayrinayo waxa weeye siduu sheikhu yidhi waxa weeye diinkaanay cadow ku yihiin waxayna ka caajiseen oy ka noogeen oy ka daaleen sunnadii ayay qaadan waayeen ee aqoon waayeen markay sunnadii iyo diinkii garan waayeen axaadiista ay garan waayeen bay diinkan la coloobeen markaas waxay rabaan dadka inay ka fogeeyaan bay doonayaan aharkii alimaam daar qutni iyo laalikaa'i ay soo saareen ibn cabdilbarna kulli a'immadaasoo dhan ay soo saareen aharka cumar ibn khataab wuxuu dhihi jiray cumar ibn khataab iyaakum wa asxaab alra'yi idinka iyo dadka asxaabu ra'yiga ahay ee aqligooda iyo khaatirkooda ka hormariyo nusuusta iyo quraanka iyo iyo xadiiska ka hormariyo ban idin kala digaya fa innahum a'daa'u diin riwaayay kale fa innahum a'daa'u sunan dadka xadiista nabiga cadow ku yihiin diinkan cadow ku yihiin markaasuu ilaa ayatuhum sunna sunnadii baa noojisay ay garan waayeen an yaxfaduuha inay sunnadii nabiga xifdiyaan bay aqoon waayeen oy ka noogeen markaasay faqaaluu bira'yi fadalluu adalluu ra'yigooda u wareegeen markaasay dhumeen dadkiina dhumiyeen ayaguna waa dhumeen ummaddiina waa ay dhumiyeen weeyaan marka dadka ahlu bidaca ah ahlu sunnaha dadka aad iyo aad ayay dadka uga digi jireen a'immadeennii aad iyo aad ayay uga digi jireen weeyaan waxay dhihi jireen iska ilaaliya qofka ahlu bidaca marna ha la fadhiisanina yacni saasoo kale bay oran jireen weeyaan waxa weeye عامر بن شراحيل الشعبي oo kamid aha dadki taabiciinta aymadoodi waaweena kamid aha ya waxa hadaladiisa kamid aha wuxuu yiri ma ataka an illahi wa rasuulihi wa sahaa wa ashabihi fadhahu ala ra'sika wa 'aynayk wixii allah iyo rasuulkiisa iyo ashaabti xagooda kaaga yimaado madaxaada saaro indhahaaga hortooda yeel aqbal yani durbadiiba aqbalo dhunko way qaado weeyaan وما أتاك من هؤلاء الصعافقة فاضرب به أقفيتهم يعني ذلك ليرهذبوا يري صعافقة waxa weeyaan ugu tuur luquntooda ku tuur wixii xaggooda kaaga yimaada dadka ahlu bidcu u jeedaan saqaaqifa asal ahaan waxa la yiraahdaa sida sheekhu sharixa uu tahqiq muhaqqiq uu noo sheegay saqaafada dadka waxa la yiraahdaa tujaarta ayagoon ganacsi xoolo lahayn inay xoolo leeyihiin iska dhigo ganacsatada markay suuqa galaan ama dukaamada waaweyn wax ka soo gadanayaan baa tabci ahaan waxa jiri jiray dad iska raaco ayagoon waxba haysanin oo aan raasumaalay wataan iyo wax wax ku gataan aanan haysan suuqii la galay markaas ay wax isku ekaysiinayaan ay dadka iskaga dhigayaan dad xoolo la inay yihiin maadaama tijaartii ganacsi ganacsatadii waaweynada ay la socdaan ay suuqii la soo galeen ay dadka inay khidaacaan rabaan marka kuwan ahlu bid'a waxa loogu tashbiihinayaa waxa weeye ayagoo aanan cilmu sunan garanaynin ama diinkii aanan aqoonin bay ahlu cilmi iska dhigaan markaas culimada iska dhigayaan way noocaas oo kale dadka ah wixii xaggooda kaaga yimaado luqumahooda ku tuurbuuyo qoortooda ku tuurbu oranaya way bal waxay ku tilmaamaa amir shacbi oo kale dadkaas asaagiru ku tilmaama ahlu bid'a asaagir sida hore aan soo marnay ayaa lagu tilmaama wuxuu yiri antum bi khairin ma ataakum al ilma an akabirikum wardadihu kama khair kazulimaysan inta ilmiga dadkiina waaweyn oo ahlu ilmiga ah oo ahlu salaaha ah oo mu'taqadka saxiixa lagu yaqaano inta diinta ka qaadanaysa khair ka zuulimaysan weeye wahum ashab rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ashaabti nabiga way dadkaas akaabirta waaweyn saxaabada nabiga inta wax ka qaadanaysaan khair ka zuulimaysan waa dadka ahlu ilmiga ah wama ataakum an asagirikum wahum al-ara'iyun dadka asagirta lira ahlu bid'a liito yar yar ka ahi waa dadka ahlu bid'a araa'iyuuna leh dadka ra'yigooda nusuusta ka hormariye weeyaan hadii xaggooda wax idin kaga yimaado aad qaadataanna faqad halaktum waad halaagtee waad halaagsanteen wa'udila bikum an sawa'i sabili wadadii toosneedna waa ladinka leexiyay buu oranaya marka a'immadeeni ridwanullahi alayhim aad bay dadka uga digi jireen ahlu bid'a la fariisigiisa bal waxay iska daa yaani ninka asagu mubtadic ah qofka mubtadica la fariisto qofka la fariisto laakiin mubtadic markaas bid'a muujisaneen ahlu sunnahana la fariisanayo hatta salafkeena waa ka digi jiray maxaa yeelay dad nin inuu wax isku qasar rabo waayay oran jiray al-imam al-awza'i imam ahli sham ayaa waxa kamid ahaa hadalkiisa uu dhigi jiray nin baa u yimid nin baa u yimid markaasuu su'aal weydiiyo yiri iiga waran buu yiri nin yaani ee nin mubtadic ah oo geylaan la yiraahdo la fadhiisanayo oo markaa aan ka sajriyay markaan in warninka mubtadica ka har ayuu wuxuu ugu yiri buu yiri ana ujaalisu haulaa'i wa haulaa'i kuwaan ahlu bid'a oo iska la fariisanaya kuwan ahlu sunnahan oo iska la fariisanaya ninkii yiri imaam al-awsaa'i oo bal ka waran buu yiri ninka saas igu jawaabay imaam al-awsaa'i wuxuu ku jawaabo yiri hada rajul yurid an an yakhlita al-haqq bil-batil waya hada rajul yurid an yakhlita al-haqq bil-batil wa min doonayo haqqi inuu baatilka ku qaso isku dhaxdaro doonayo dadka ahlu sunnaha iyo ahlu bid'a wa kala socay inay kala socnaadaan bal rabaa waya imaam shaafici rahimahullahu wuxuu ahaan jiray aymada ugu waa ugu daran aadna u nacab ilmu kalaamki ahlkiisa aad u nacbaan jiray dadka ahlu bid'a aad u nacbaan jiray sida uu ka soo guurinayo yusuf ibn abd al-a'la as-sadafi sida uu kaga soo naqlinayo oo sida ibn abd al-barri abu nu'aymi bayhaqi kulli ay soo saareen fi manaqib ash-shafi'i ay kaga soo saareen wuxuu dhigi jiray imaam shaafici rahimahullahu ra'yi fi ahli al-kalam aniga aragtidayda dadka ahlu kalaamka ah xukunkooda hadii la weydiiyo an yudrabu bil jarid waxa way jaridka waxa la yiraahdaa laanta usha laga soo goosto timirta laamaheeda laga soo gooyaa la yiraahdaa in ka lagu garaaco ushaas in lagu garaaco wayuhmalu ala al-jimali markii la garaacana awrta in la dul saaro ويطاف بهم في العشائر والاسواق markii awrta la saarana qabaa'ilkii lagu soo wareejiyay suuqyada ayuu la garaacayo oo awrta korkeeda saaran lagu soo wareejiyo wayunaada alayhim loogu dhawaaqo la yiraahdo markii yaani suuqa la marinayo hada jazaa'u man taraka man taraka kitab Allah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alayhi wa alihi wasallam وعدل عنهما إلى آراء الرجال يعني وحوي وحلليه مرك الله لون نادينيو جزهان إلا قراعه ratin la kor saaro qabaa'ilka suuqyada lagu wareejiyahay abaal marinta noocaanihi waxay waxay jaza u tahay qofka kitaabka Ilaahay sunnada nabiga ka tago oo ra'yiga aado iyo maarta falsafada iyo bidacda u leexdo ka ayay u tahay buu leeyahay jaza u tahay weeyaa marka dadka ahlu bid'a lama dhageysto lalamana fariisto laana sunnadiiba inta ka noogeen ay ra'yigooda u leexda markaas umada dhuminayaan weeyaan wala tasma'anha maqlin aw ha maqlin da'il kalami hadaka kalamka ilmu kalamka aw falsafada iyo diin la'aanta qofka ugu yeerayahay ilmu kalamka dadka ugu yeero ka hadageysanin fa innahu mahayela kaasi aduun adaw in hada diin diinkan ayu adaw u yahay waliba wa hasara wa unoogay an hamlihi qaaditaankiisa buu ka nooga weeyaan yaani hasara fulaan marka tiraahdo yaani waxa loo jeedaa kalla wa ta'iba wa a'ya adoo yiro kala bay lamid tahay weeyaan واصحابه علم الكلام كددكيسه كشقيستانا قد ابدعوا بدع ليماد اي احدث البدع بدعوين سو صارين ليماد وتنطعوا تنطعا واتقانان وتعمق ميل ان لا اسكو ادكينين او قف اسكو ادكيه ويان النبي او يري حديث امام مسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون او نبينا يري ددك تعمق سميه او يعني غلوغا شيء ku sameeyo meel aan isku adkeenin umada ku adkeeyo kuwaas waa ay halaagsameen ayuu rasuulku yiri kaleey salaatu wasalaam marka kuwan ahlul bid'a tanattu'i limaada wajaazu waxay talaabeen xuduud alhaqi haqq soodintiisi ayay bil ifki bisabab al ifki masabidat يعني افكي وبهتان كان الى بهتان اي لو جيدا اي والاشري قوق اي مارتي اي كبر اي مارتي اي حقي اي كغه طلابين اي كغدبين ويان وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم سبعين صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائق ذعر وخذ قاضي أهل بدعي ومركة كبت رنايا سفوينك أي لهايني تلماموه ذكو شيك شيك وخذ قاضي قفيه سنقا وصفهم تدك أهل بدعاء تلمامتو ذي صفدو ذي قاضي عن صاحب الشرع sharciga saaxibkiisi ka qaado oo nabiyullaahi maxamed saaxib sharci ka qaado oo nabiyullaahi maxamed innahu mahayelay saaxib sharcigi oo nabiyullaahi maxamed shadiidun mid ad mid daran buu ahaa calayhim ahlu bid'a mid ku ad adag buu ahaa nabigeena bidcada iyo ahlkeedu waa nacba lilladhi liajli alladhi ki sababti khabara aw waramay nabiga minhum xaqooda uu ka sheegay يعني درتي صفوين كحن حن أو كشيء درتي أي نبي وجوء أتك أهل بدع ويان مركز إذا درتي يعني قاضوا صفوين كالنبي أو شيء أهل بدع كشيء وقد عدهم وأوتريي نبينا نبينا هذا ما فعلك عدد أهويا وقد عدهم وأوتريي أهل بدع وحكتري نبينا نبيين وحكتري سبعين صنفا تضباتا نوع أي كتري إيه وصنفين لبنع ahlu bidci 27 nooc ayuu uu ka tiriyo ku sheegay weeyaan kullun mid kasta kulligi oo 27 ka kamidihi ahlu bidca zaa'iqun muhdithun mid wax soo darisiyo bidca la yimid weey zaa'iqun mid xaqi ka iishay oo ka leexday weeyaan dha'irun mid maaragtay mutahayyirahu wareersan weeyaan dha'irun ay dahishun wa mutahayyirun baa la yiraahdaa mid wararsan oo maarta xaqi ka dhumay weeyaan waa xaa'ir meel oo diinkiisa u doono garan la yahay weeyaan 27 kaas sinfiba sidaas ay yihiin weeyaan marka yaani sheekhu wuxuu yiri nabigeena noo tiriyay kaleey salaatu wasalaam ee tilmaamaha ay leeyihiin wuxuuna ku sheegay 27 inay yihiin wuxuu ishaarayaa xadiidka iftiraaq al-umma oo nabiga uu yiri 27 qaybood ayay u kala bixi doontaa wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa hadithkaas uu ishaaraya kulluha fi an-nar illa wahida kulligood mid mooye inta kale waa mutawaadin bin-nar nara loogu goodiyay weeya waa ahlu dalal dad ahlu baadiyo waa dhunsan yihiin weeya markaas uu sheekhu saddex sifo saddex tilmaamo ayuu dadkaas 27kaahi ayuu u sheegay saddex tilmaamo ay leeyihiin tan koobaad waa muhdithiin wuxuu yiri kullu muhdithun mid wax cusub la yimid way maxaa yeelay mid kastaba diinkan wax ku soo kordhiyay ziyadu la yimid weeyaan sifada labaadna wuxuu ku sheegay inuu maa'inan aan al-haqq yahwa sa'iq buu yiri waa mid xaqi ka leexday oo inxiraaf jidkii saxda ahaa ka leexday baatilka u leexday weeyaan sifa saddexaad buu siiyo wuxuu yiri waa dha'irun yaani mid wareersan way xayrabo ku jiraayo diin usuganba oo yaani maartay diin suganba ma haysto weeyaan waa mutahayyir waa mutanaqil hadba meel u kaca diin saabida ma haysto weeyaan saddexdaas sifana waa uu ku daray sheekh raxmatullaahi calayhi dadka ahlu bid'a inay calaamadahaas ay leeyihiin ayuu noo sheegay weeyaan marka mid midow marka noogu soo qaadi doona sheekha aan arki doona markuu hadda wasfigoodii caad saddexdaas sifo inay leeyihiin oo noo sheegay tiradooduna 27 firqo ay yihiin markiina loo sheegay ayuu mid mid noogu soo qaadi doona aan arki doona ahlu bid'ah noo tirinaya culimada marka asalkooda waxay yiraahdaan asalka ahlu bid'ah afar yaani maaragtay sinfi ayaa asal u ah afar kooxood ba asal u ahaa bay dhahay أفرت أصل كواه والمرجئة والقدرية والرافضة والخوارج أفرت أسي كسو فرعمين أي إليه ساسي لها مرجئة هذا شيخ ونو كان دونا قدرية محال هذا ونو كان دونا رافضة محال هذا وكهد دونا خوارج وكوا ميال هذا ونو شيخ دونا ويا مركاسا وحا كفر عمي بوليه أفرتاسي سيديد يطبن فرقا كسو بحضيه sideed iyo toban firqa ka baxay afartoodaas asalka ah sideed iyo toban marka afar ku dhufato waa meeqa waa 27 27 noqonaysa sideed iyo toban afar ku dhufo 27 firqa ku soo baxayso ahlu dalaalka afartaas asal waxayd sideed iyo toban firqa ka baxday laakiin waa si wada qayb sameen oo kuwaasna kuwa kale ka sii tiro badan ayay firqan walba dhashay weeyaan marka taas uu musannifkan sharixan uu noo dikirna noo sheegaya weeyaan وحوليه مصنفك رحمه الله فذو الرفض منصوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر فذو الرفض رافضا لماذا مثل صاحبك أها أو رافضك أها وفرقة من فرق الشيعة شيعة فرقة ذي كمد أهوية كالرافضك أهي رفضك مثل صاحبك أهي منصوب مد لو أبتريه ولو أبتريه إلى الشرك شرك بالله نسبيه يعني شركغاس انه مشرك يحي ايا لوغو ابتريا رافضدي بولي عادل مد لخدي وي يعني مد اي شيء او كلخدي وي عن الحق حق والرافضغاس كلخدي ذو بهت مصبدات مد صاحب اهويان بهتان مد صاحب اهويان على الله الهي او كبن ابورنيو يعني بهتان على الله اي سمي ربي بو كبن ابورتايو وحنا ربي دين كدغين بو دين كدغا والنذر وعلى النذر وذو بهت على النذر رسوشي دغيسنا مid ku beer abuurtay weeyaan waa mid buhtaan ku sameeyay masbidaad ku sameeyay way qofka raafidiga abuulay marka raafidaha ayuu beedkan raafida ayuu musannifka noogu sheegay raafidadu yaani wuxuu yiri waa dad shirki loogu abtiriyo way asalka waxa la yiraahdaa yaani waxa shirkiga uu sheekhu ku tilmaamay magac islaam ha sheegteen laakiin shirkiga dadka ugu horeeyayo bilaabay oo muujiyay muslimiinta dhexdeeda raafidada bay ahaayeen weeyaan yaani dadka ugu horeeyayo qubuurta in la bariyo bilaabay in qubuurta la maarta qof dhintay la tuugo raafidada ugu horeysay weeyaan in cibaadada ilaahay oo lahaaye baryada ay kamid tahay tawakulka uu kamid yahay tala saarashada magangalka uu kamid yahay yaani maartay istiqaafada iyo gargaardoonka uu kamid yahay in Allah laga wareejiyo khalqigiisa la siiyo raafidada ugu horeysay weeyaan waxyaalaha macaabida iyo maartay ee mashaahida qubuurta qubooyinka laga dul dhisay iyo waxa shiicada bilowday asalka halkaas ka soo bilowday weeyaan saasa marka shirkiga loogu nisbeeyay dadka shiicada oo raafidada ah ayagaasa arinta ku bilaabay weeyaan markaas sheekhu wuxuu wuxuu tiriyay sifaadka ay leeyihiin horta shirki loogu abtiriyo waa qodob weey talabaad inay yihiin caadilin aan al-haqi xaqi inay ka wareegeen xaquna dhinac yahay ayaguna dhinac yihiin inay ilaahay iyo rasuulkiisa ku been abuurteen النذر وجمع نذير والنذير هو الرسول بال إلهنا رسولك أي أنبياء إلهي كبن أبورتين النبي الله محمد كبن أبورتين صلوات الله وسلامه عليه سيدا درتين أهل رفضك رافضه يعني أيق لفتوذو طوائف بدن إي قيب بدن أي أقيب سمان رافضه ويا وقلدان فرقه شيعة كترسن ويا مذهبكوذو حكمدا عصمة أئمتهم أئمدوذا ددكوذا مدحدا waxay aaminsan yihiin macsuumiin yihiin oo isan gafeen macsuum inay yihiin ayay maaragtay yani maaragtay ayay sheegaan ma gafaan bay dhaheen dadka madaxda u noqda waa ma gafaan bay leeyihiin bal waxay leeyihiin anna maqaamahum arfac min maqaami nubuwa a'imadeenna dadka madaxda noo noqdo raafidada iyo shiicada madax ka noqdaay ambiyada ayaga ka maqaam sarreeya bay leeyihiin nebiyaasha ilaahay uu waxyoodo kuwaasaa ka darajo sarreeya bay leeyihiin waxay leeyihiin annaga imaamkeena yatalaqa ash-shar'a 'an Allah mubasharatan ilaahi buu sharciga toos uga qaata anbiyadu se malag oo malakul jibriil la yiraahdo u keeno waxyiga bay leeyihiin marka aymadeena ka khayr badan bay oranayaan saas oo kala bay qabaan saxaabada radiyallahu alayhim raafidada yaani waxa albaytka aan ahayn aktharkooda way takfiiriyaan way gaalaysiiyaan way gaalaysiiyaan albaytka maahana Abu Bakar bay gaal u yaqaanaan Umar bay gaal u yaqaanaan Uthman bay u yaqaanaan Aisha u yaqaanaan Hafsa u yaqaanaan saxaabada badankeeda oo aad ogtihiin dadka ahlu khayrka ah kufaar bay u yaqaanaan inay yihiin yaani Aisha radhiyallahu anha sida Imam Muslim fi sahihi uu ku warinayo waxay dhihi jirtay Urwa ibn Zubair marka ay lahad yaani wiilkay habaryartu u ahayd oo asma bint abi bakr ay dhashay urwa ayay la hadlaysay waxay ku tiri yabna ukhti umiru an yastaghfiru li ashabi nabiy sallallahu alayhi wa sallam fasabuhu waxa la faray yaani wiilkii walaashay wiilkeedo bay tiri waxa la amray inay saxaabada istighfar u weydiiyaan istighfar inay u weydiiyaan ayaa la amray bal way caayeen wayna lacnadan yaani abu bakr iyo umar sanamay qurayshin ay u yaqaanaan manaabirtay ka lacnadaan yaani manaabirtoodii ka lacnadaan weeyaan marka kuwa shiicada ah waa raafida raafidaduna waa dadkii imaam malik iyo ay ma badan ku raacday hatta shirkigu sheekhu ku sheegay inay kufaar yihiin bay isbaatiyaan waxa ka fiirsan ibn kathir fi tafsirihi ku soo guurinaya ayadan ee muhammadur rasuulullaahi walladina ma'ahu ashiddaa'u 'ala al-kuffari markuu ka hadlayo shiicada ay imaam maalik wuxuu u daliishaday raafidada inay kufaar yihiin maxaa yeelay saxaabada nabiga nacan ay u caroodaan ay nacab yihiin weeyaan inay kufaar yihiin u daliishadaan weeyaan marka kuwaas yaani waxa weeyaan waa shiicada ahlu rafdiga ah ayuu musannifku meesha noogu sheegay raafida dadkaas la yiraahdaa raafidada dadkaas la yiraahdaa waxa weeyaanna rafdiga waxa loogu tilmaamaa la yiraahdaa يعني maxaa raafida loogu bixiya ar-rafida asalkeedii min ar-rafd baa laga keenay rafdigana waxa la yiraahdaa waa atarku way shayga oo aad diido oo ka tagto waa rafdiyay baa la yiraahdaa waa diiday baa la yiraahdaa waxaan ma ogli rafadtu kada wa kada yani taraktuhu waya waxa loogu bixiyay zayd ibn ali ibn al-husayn ayaa oo ali ibn abi talib farciisi ah ayay waxay ku yiraahdeen abu bakar iyo umar ka bari noqo oo sidaan anagu uga bari noqon uga bari noqon markaasuu yiri macaad allah waa ka diiday mayo wiir wallaan ka bari noqonaynin markaasay rafdiyeen asaga iyo aalubeedki dadka ay rabeen bay uga tageen weeyaan asagay ka tageen markaas raafida loo baxshay weeyaan magacaas ay leeyihiin weeyaan وعقدي صحيح في الخوارج إن أن أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لذا ذات لهو لا ذات لهب ladan la dhaata lahbin la tubqi wala tadar yaani markuu raafidadii ka soo baxay ayuu halkana wuxuu noogu sheegay khawaarijti illa firqooyinkan ku tirinaya buu yiri moqtahay khawaarijti waa hadana noo sheegay wuxuu yiri musannifka rahimahullah wa aqdi ay i'tiqadi aniga i'tiqadkayga oo aan ka diin dhiganayo sahihun mid sahihaho fiyowi wa sahih fil khawarij fi sha'n al khawarijina al aqidayna khawaarijta shanigoodii xaalkooda caqiidada i'tiqaadka aan ka qabaahi waa mid saxiixa wey maxaa yeelay wuxuu yani yani jeebkiisa kalama imaanin nabiyullaahi maxamed ku raacaya marka waa saxiix wey annahum khawaarijtii kilaabun eeye inay yihiin eeyahaasoo tacaawaa ka ciyaysa oo kasoo dhawaaqayso yani ka dhex dhawaaqayso fii dalaalin baadi dhexdeed ku dhex dhawaaqaya adduunka markay joogaan cigooda iyo qayladooda iyo dhawaqoodu waa baai dalaalay ku dhex jiraan wey wa fii sucurin naar huraysana oo saciiro la yidhaahdana dhexdeeda kuwa ka dhex ciyaya oo ka qaylinaya weye qiyaamo markii la tago adduunkana dalaalay ku jiraan aakharana cadaabay ku jiraan saasuu le saasuu ujeedaa wey wa yuriduhum wuxuu aroorinayaa maa axdauu wixi ay bilaabeen ayaa wuxuu aroorini oo min maqaalihim hadalkoodii ka mid a waxay yidhaahdeen min qowlihim wey hadalkoodii ay ka diindhigteen ayaa wuxuu aroorinayaa lada naarta lada la yidhaahdo ladadaasoo daata lahbin holac u saaxiib ah ladadaa naarta holac u saaxiib ahoo laa tubaqii aan waxba reebaynin walaa tadaru waxna aanan ka tegayn naartaas ayuu maaragtay yuu aroorinayaa hadalka ay ka diindhigteen wey waxay ka diindhigteen sababba wuxuu ugu noqonayaa maqaalada ay la yimaadeen oo yidhaahdaan ayaa naarta sabab ugu noqonaya inay arooraan naartaasoo laa tubaqii aan waxba reebaynin jirka markay yani naarta markii lagu rido qofka jirkiisa iyo maqaarkiisa iyo kulli oo gubanayo eber noqonayo walaa tadaru aanan ka tegayninoo ila qofka ahlunaarka markii hilibkiisa oo baaba'o lafa noqdo haddana hilib kale la saaraa soo maha ilahay suu noo sheegay kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaab marka laa tadaru kama tagto ma tiraahdo markii maqaarka iyo hilibka cusub loo sameeyo ma odhanayso waa kii hadda aad cunta iska dhaaf ma odhanayso mar labaaday cunaysa mar saddexaaday cunaysa saasay u wada weligeed naar sidaasa ayay qiyaamana leeyihiin buu leeyahay nimankaa marka qoladan khawaarijta la yidhaahdo yacni waxa weye siduu shiikhu u sheegay sifooyinka uu nabiyulaahi muxamed uu siiyey waxa weye kilaabu ahli naar inay yihiin xadiidkii abu umaamat albahili ayaa tilmaamayo oo imaam axmed uu soo saaray ou leeyahay alkhawaariju kilaabu ahli naar khawaarijta nabigeenna odhanaya calayhi salaatu wasalaam waa kilaabu ahli naar naarta markii ahlu naarku ay galaan eeyaha naarta ay leedahay khawaarijta weeyaan naarta eeyaheedii wey sidaa darteed yani hadalka iskama uusan odhanina xadiidkaas ikhtibaasaya weeyaan naar inay galayaan eeyana yihiin xadiidkaasi ku sugan tahay weeyaan sifaadka marka ay leeyihiin khawaarijta axaadiista nabiga aaday mutawaatir ugu tahay qofkii aadiyana imaam albukhaari muslim a'immada kulli maaragtay sunanka haddaad ka raadiso sifaadka ay leeyihiin aaday u tiro badan tahay sifaadkooda waa tiro badan tahay nabiga wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay yihiin yani wuxuu yidhi yakhruju fiikum qawmun axdaau lasnaani dad baa soo bixi doona dhexdiinna ka soo bixi doono da'doodu ay yar tahay sufahaau laxlaami caqligooduna uu fudud yaho oon caqli badan lahayn taxqiruuna salaatakum maca salaatihim salaadoodiibaad xaqiraysaan yani salaadiinnaad xaqiraysaan markaad salaadooda aragtaan say u tukanayaan aad iyo aad khawaarijtii wakhtigaa joogtay yani waxaa la yidhaahdaa say habeenkii qiyaamuleylka ugu taagan yihiin wejigoodana xagaf buu yeeshay gacmahoodana waxay noqdeen yani maxaa la yidhahda cagafta geela oo kaleeto ayay gacmahoodina noqdeen siday ay dhulka ugu hayeen sujuudda ay ku jireen wa siyaamakum maca siyaamihim soonkoodana kiina markaad aragtkooda markaad aragtaan kiinaad xaqiraysaan saasuu leeyahay wa qiraa'atakum maca qiraa'atihim say qur-aanka u akhrinayaan iyo saa u akhrinaysaan kiinaad xaqiraysaan markaasuu haddana wuxuu yidhi riwaayaadka yacni maaragtay ma gudbaayo ma soo gaarayo hungurigooda dhuunta ma soo gaarayo qiraa'adoodii qur-aankii yacni qalbigooda wax galay ma aha weeyaan yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiya diinka waxay uga baxayaan sida uu uga baxo leebka ama fallaarta markii la gano oo lagu gano ugaarta lagu ganaa sida ay uga dusto ayuu maaragtay ay diinkiina uga baxaan buu leeyahy markaasu wuxuu leeyahay qofkii oo ugaarta ugaarsanayay yaani markuu ku tuuray falaartii oo ka dhax dustay ayuu falaartiisa soo qaadanaya markaasuu yanduru fi fi nasbihi wuxuu fiirinaya afkiisii buu fiirinaya ee maxaa subxaan falaartiisi afkeedii falaa yajidu shay dhiig buu ku arki maayo falaartu ka dhax dustay soomaha neefki dhiig ku arki maayo wayanduru fi fi qudadihi wuxuu eegaya riishkii iyo baal baalashii dambe ayuu fiirinay falaa yajidu shay wax dhigo ku wax dhigo ku yaalana lama arkaayo wayanduru fi nadiyihi يعني وحال نضج وحال في نضيه وحال وجد ما بين الريشة والنصل أفك إيو ماركتي بالشا دحدود لانتا اه اشي ايو ايغيا فلا يرى شيئا wuxuu arkay male yaani sidoo leebkaas xoogi ugu dhuftay oo uga dhaxdusay buu leeyahay dhiigba ku arkmay afarba ku arkmay saaso kale diintii ka dhaxbaxayaan oo wax raadaho diinkii ku kamida aan lagu arkaynin buu leeyahay rasuulka kaleey salaatu wasalaam marka dadkaasi waxa la yiraahdaa khawaarijta dadka ugu horeeyay qofka ugu horeeyay ku kaceen oo ay la ku baxeen la dagaalameen wuxuu ahaa Uthman ibn Affan amirul mu'minin radiyallahu anhu علي بن ابي طالب ay ku xijiyeen waxay ku xigsadeen yaani waxay ku xijiyeen dawladihii maarta muawiya iyo bani umayya khulafaa bani umayya midba midka ka dambeeyay khawaarijta way la dagaalami jireen weeyaan way la dagaalami jireen walidalika fi ahd bani umayya abu umam abu umamat al-bahili ya wuxuu leeyahay waqtigii muawiya ama waqtigii maarta abdul malik ibn marwan wa bani umayya waqtigeedii weeyaan ayaa waxaa la keenay buuri dimashqa caasimadii markaas ee Suuriya u ahayd caasimadoodii dimashq bay ahayd ba waxaa la keenay khawaarijtii oo madaxyada laga soo gooyay madaxyadoodii baa la suray dimashq la suray markii la suray Abu Umama al-Bahili ba arkay saxaabigaas arkay markaasuu wuxuu ku yiri sami'tu rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam yaqool al-khawarij kilabu ahli an-nar ayuu ku yiri nabigeenan maqlay oo oranayo khawaarijtu waa naarta eeyaheedii weey asagoo oranayo ayaan arkay buu yiri marka waxa la rabaa khawaarijta zaman kastaba way joogi dadka dadka xaq darrada ku gaalaysi laana khawaarijta saxaabadii bay gaalaysiyeen saxaabadii bay gaalaysiyeen bal haddana dhiigooday banaysteen dhiigoodii bay banaysteen marka cid kasta oo sifadii khawaarijtu ay lahayd laga helaahi sifadii khawaarijta lahayd laga helaahi oo aimada hatta walaw aimatul jawr han noqdaan ku baxo aimada marba haday muslimiin yihiin oo aysan kufaar ahayn kufr bawaaxa lahayn madaxda dadka muslimiinta in lagu baxo lama ogolo weeyaa marka sifaadkaas oo xun xun ka hor badan ayay khawaarijtu lahaayeen khuruuj bay ku sameyn jireen ku bixi jireen dadkaas ahl maartay aimadii muslimiinta ay ku kici jireen oo taas way sameyn jireen tanatuca iyo quluwiga way sameyn jireen inay maartay quluwi la yimaadaan oo ay ku xad gudbaan yaani diinta meelan tashadud lahayn lagu tashadudo zaman kastaba saasi sameyn jireen weeyaan ahad yaani hudathaa al-asnaan inay yihiin dad da'yar intooda badan ay da'yarayeenna inay fiqigooda uu yar yahay oo qillatul fiqh fi diin ay hayso diinkooda uu yar yahay calaamadahooda ay ka mid tahay taasubka ayaga isku taasubaan taasub al-a'ma inuu yahay ayay maartay yaani iyo raayigoodu ay la yaabaan ayaa calaamaadkooda kamid ah muslimiinta cid alla cid khilaafto ay ku ad adag yihiin oo ay maartay laayaan bal gaalada markay arkaan ay ka cararaan sida nabiga uu sheegay yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan dadka gaalada ah way ka cararaan ahlu islaamkana way laayaan oo way la dagaalamayaan saxaabadii bay gaalaysiiyeen muslimiinta bay macaasida ku gaalaysiiyaan bal qofka kabiira la yimaado dambi kabiira ah oo ka dhaco waxay ku leeyihiin wa mukhallad fi naar wa kaafir adduunka aakharana naarta lagu waariyaa sidaas ayay leeyihiin sifaadkaas oo aad iyo aad u tiro badan ayay khawaarijtu leeyihiin oo lagu yaqaanaa weeyaan sida darteed aimada dadkii marka khawaarij ay ka soo baxdo dadka madaxda ihi waxa laga reebaa waxa laga doonaya durbadiiba waa hebel waa khariji hal dilo macnaheedu maaha lama yiraahdo ali ibn abi talib markii ay ka baxeen ciidankiisii radiyallahu anhu hore kala ma dagaalamin wuxuu u diray inta uu aqli celin karo uu aqli celiye markay ka diideen hadaa ay meel isku urursadeen ayuu wuxuu u diray abdullah ibn abbas oo u diray abdullah ibn abbas in badan markuu la niqaashay ayuu ka soo celiyay niqaashkiisa mashhuurka oo garanaysan in badan ka soo noqotay oo la qanciyay marka ka bacdi man ali amar wuxuu ku baxshay ilaa ay idinka idin la dagaalamaan hal la dagaalamina markii muslimiinta ay bilaabeen inay dilaan ayuu ali amar in la dagaalamo iska la iska dhiciyo shartooda la maartay yaani maartay la iska la iska celiyo markaas uu la dagaalamo ka hor lama ayaan dagaalamin marka hadii lacalla baatilkooda la radiyo showkadooda la jabiyo oo ay cararaana waxa weeye waa dad muslimiin ah waxaa la rabaa markay cararaan kooda carara lama ceyrsado lama dabagalo kooda dhaawaca la isma raaciyo lama ogola يعني فقهiga ay culimadu qoraan kutubta fiqhigana way ku qoran tahay dadka buqaada la yiraahdo khawaarijta iyo la dagaalamkooda alqitaal ala khawaarij waxa way bab macruuf oo la yaqaano weeyaan zaman kastana way jirayaan ahkaamta noocaas oo kale in lagu la dhaqmo ayaa la rabaa weeyaan hada billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi